mar kale ayaynu idin leenahay habeen wanaagsan dadkana dhegeysanayoo haatana waxaad ku soo dhowaataan caweyska washington waatan sahre cidla nuuro nala socodsiisa
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington oo aad ku maqli doontaan xubno ay ka mid yihiin islaantiiyo dee sida dadkan u labistaan u labisane waxay soo istaagtay halkan hore ee anigu gaariga aan ka wadayey mar alla markay aniga ila hadashay baan yaabay oo naxo fijacay haddaanan naxdin u dhiman maalinkaa nasiib baaba waa mid ka mid ah wadayaasha baabuurta xamuulka qaada oo isagoo keligii gaadhigiisa xawaaro sare ku wada mar kaliya uun ka war helay gabadh uu jin iyo insuu kala saari waayey oo baabuurkiisa saaran waxaa kale oo aad maqli doontaan dabtu jacaylku yaalyaal heestaasi iyo sidii ay ku timi iyo riwaayaddii ay ku jirtayba qaybta dambe ee barnaamijka ayaydinku maqli doontaan iyo weliba qaybtii saddexaad ee sheekadii adeegto oo meel aad u xiiso badan maraysa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna caweyska washington aan ku bilaabay cabdilaahi aadan qardajeex oo ka mida dhegaystayaasha v o eeda oo wada ka ah mid ka mida baabuurta xamuulka qaada iskaga goosha gobollada dalkan maraykanka ayaa jeclaystay inuu inala wadaago qiso la yaab leh oo qabsatay isagoo ku guda jira safar uu kaga yimi gobolka tennessee kuna socday gobolka ohaayo cabdilaahi mar keliya ayuu ku war helay gabadh gaadhigiisa ku dhex jirta oo dul taagan isagoo xilligaasi hayweyga xawaaro sare ku socda bal sheekadaasi oo uu nooga dhacay aniga iyo maxamuud ibraahim cali wuxuu ku bilaabay waxaa dhacday walaal meel waxaan soo galay traagstoob ah oo shidaalka laga qaato shidaalkii baan qaatay gudahan galay kafee baan rabay inaan soo qaato marka gaadhigayga gaadhi u eg baa isu ag istaagay oo baabuurtan waaweyn ee xamuulkaa marka way isu eg yihiin gaadhiga iyo gaadhigu way isu eg yihiin waa isku kambeni awal waan loo garaysan jiray arbaabada laakiin maalinka ilaahay amarkii waan ilaaway gudahan galay gaadhiga kale marka ninka wata xaaskiisii buu maalinkaas soo kaxeeyey just waa reer dhanoo guura waay macnaha ha dee baalku sariir dambena waa leeyahay waa iska guri caadi a moogta wa garta friijkii iyo microwafekii cuntada lagu kulleynayana waa ku yaalaan wa garta marka qoyskaasi shaqana waa ku jireen waana safar caadiana waa isaga jireen haye marka waxaa dhacday ninkii iyo naagtii wixiiba gudahay galeen ayagoo laftirkooda waxbay soo qabsanayeen anna gudahan galay gabadhii uu odaygu qabay baa noogu soo horbaxday macnaha dhinacii baabuurta soo aaday gaarhigaygii bay gashay marka oo waxay mooday keedii waxba may e eegin dhinacyada waxba may eegine sariirtay tagtay sariirtaadiiya seexatay oo gaarigii kuu saaray gaarigii bay soo gashay horey sariirtiisaga tuurtay ha horey sariirtay tagtay marka baabuurkuna wuxuu leeyahay bahalo u dhexeeya darawalka iyo sariirta oo daah camal ahoo u dhexeeya sariirta iyo steerinkiiyo xaggii gaadhiga laga wadayey waa tahaa anigu gaarigaygaan soo galay dhinacna ma eegine furahan ku rogay dee waddadaan qabsaday waa gartay iyaduna waxay mooday odaygeedii inuu gaadhiga soo galay mayba sii welwelinba waa gartay dee taraaglayaashu waa taqaanaaye telefon baan iska galay moogta taraagyadu waa isku soo xerxeraan oo qad lagu sheekaystaa jira waa gartay groupkii baan iska wacay oo le meeshii baan galay oo sheekaan iska qabsaday moogta haye waxaan maqlay cod ah baby what kind of language you talking about today
oo gadaal baa ka maqashay xaggii sariirta waxaa isiri waniho ma maskaxdaada ma waxaa maqashay ha dee gaariga cidna kuma ogeyn moogta ani keligay baa wada waa tahay markaasan baaba laguidhuun waa maxay luqadaad ku hadlay what kind of language you talking about today gaariguna dee waa guux badan yaho qof teleefonna ku jira xagga xaggana cod baan ka maqlay markaan wax yar socday oo sheekadii aan sii waday oo anigu gruubkaygii baan maba ku mashquulinba wixii waxaan siri waa adigan iyo niyadaada waayaan siri islaantiiyo dee sida dadkan u labistaan u labisane bahalo yaryar halkaa maaragtay ku wadata oo iyo iyo bahal yaroo gaaban wadata haa waa markaa gabadhu waa gabadh caddaana ha waa waa waa gabadh caddaana adigu ilaa da-da sodomeeye meelahaasa waa tahay waxay soo istaagtay halkan hore ee anigu gaariga aan ka wadayey sariirtii bay ka soo kacday daahina way iska soo furtay haa waa tahay gaadhigina waa socdaa haywaygu saaran yahay isla markii way ogaatay iyadu inay khaldan tahay haye gaarigii bay eegtay oo sijaayadii aan ku tukanayay iyo wixii gaarigii gaarigii inuu ahayn way aragtay markaa iyadu way isgaratay markaa waa tahay mar alla markay aniga ila hadashay Mhm.
baan yaabay oo naxo fijacay haddaanan naxdin u dhiman maalinkaa nasiibbaa wallaahi marka xagga dambuunbaad eegtay waxaad aragtay qofku dul taagan hal marun baan saa u eegaya islaanti madhaadeer oo dee si u qaawano aa, si fiican u
haye
anigu dee maba soo qaadan ba waxaana bini aadam ah waxaa is yidhi jim baa saqafka kore gaariga ka soo galay ma aqaan jim baa soo galaa sida gaariga haye
marka een, gaarigu aad buu u socday dabcan bismillaahi araxmaani iraxiim hadduusan gaarigu ila dhicinba nasiib baan lahaa haye naxdin leh markaasaan wadadii baan ka baxay shoulderkaan istaagay Een, waxaa shoulderka la yidhaahdaa halkan highwayga qarkiisa ahee markay wax kaa xumaadaan la istaago Mhm.
waa garta marka bareegii ma hal maraa wada qabatay een, macnaha Taariikh jawaabtaasay iyo ahayd kalaaj iyo geerkii oon foolla ka dhigay wixiiba waa isku daray waa tahay wada hal mar gaarigii taayaradii qiiq baa ka kacay qiiq bareegyadaa iisoo uray haye haye still ma believe garaysni waxaan inuu inuu insi yahay taagostaa waa iga soo dababoodayadu waxay rabtaa inay dhahdo "Oh, qalad baa dhacay raalli ahoobo come down please come down taasi ku haysaa haye haye dheg uma dhigine waa ka cararay haye ma cuudi bilaysatay intaa cararaysay dee caudubeleysi ayid kursi yaasiinka waxaanu isku darinba ma leh intaad qur-aanka ka taqaaniba waad iska dhamaysay in alla intaa aqaani waan akrinayaysaa anoo wax akrinaya dhinaca ka hordaya wixii anigoo dhanba dhiis baan noqon Haye.
darkiibaaba igu qoyeyba
haye alla rafaad weyna markaanu iscayrsanayno ku dhowaad tobaneeyo daqiiqo ha Aan- waan istaagay naagtii waxaa yidhi horta haytaaban halkaa istaag waa garta marka way ii sheegtay waxay tihi qalad baa dhacay gaarigaygii baan mooday naa khaladkaaga mooye waxaan ku yidhi naftayda horta riski baad gelisay haye haye waa dhiman gaara dhahda maanta waa cagacadda masaakiinta ayadaaba markii dambe u nax meeshii baad dib ugu soo noqoteen markaa ay kaa soo raacday meeshii baan dib ugu socoliyey haa haye saa ninkii baaba daalac u qabsaday naagtii oo anna i qabsaday oo buuq dhaliyey isna waaba hinaasayba uuba hinaasay oo wuxuu leeyahay naagtan adaaba kaxaystayba war waxaan ku yidhi wax makuu sheegaa haddadaa inaan booliis waco iyo inaa iga tagtaan oo naagtaada iga kaxaysato wax ka dhexeeya ma leh maxaa dhacay oo booliis wacaysaa oo naagtaydii baabad kaxaysatay see booliis wacda adaaba iga khaldane Mhm.
ani gaari gaarigaa la gidoomi gaaray naftaydiina maanta halis bay gashay haye inaan sharciga ku kala baxno iyo inaa tagtaan oo naagtaada aa kaxaysato wax ka dhexeeya ma leh naagtii baa la wareystay oo mar alla markaan sheekada uga sheekeyaa la kala daatay haye waaba wax qooslam wax kalaa la waay haye dadkani maxa inta badan xadgudubka ma jeclo oo qaladka ma jeclo oo ninkii waa i raaligeliyey
waa tahay cawaysin wanaagsan dhegaystayaal haatanna waa qaybtii saddexaad ee sheekadii adeegto oo toddobaadkii hore inoo joogtay maryan oo laga soo quustay isla markaana hore uu xushay kaynta dugaagga badani ka goohayo maryan cabsi badan ayay caawa la deris tahay bal aan idiin kala baxo xasan kaafi qoyste iyo qaybtii saddexaad ee sheekada adeegto
maryan markay cagaha wax ka dayday ilaa saacado dhowr ah ma joogjoogsane waxay isugu bixisay orod aan kala go' lahayn iyadoo u sansaan eg qof inta baydaday xargagoosatay xabsina ka carartay in muddo ah markii ay sii baydadaysay ayay mar dambe xistay inay carri cidlo ah jeexayso ayna marti u tahay libaaxii dadqaadka ahayd horayna meeshuba u buuxday way istaagtay oo wax dhegaysatay meel kasta sharqan iyo buuq ama hugun ayaa uga baxay baqdintay baqaysay iyo harraadkii dhagajeexay dartood wakhtigu waa gudcur aan waxba la arkayn hadba dhan bay u jeesatay waxay kala garan weysay meeshay ka timid iyo meelay u socoto way dayowday iyadoo iska jahwareersan oo baqdin daraaddeed socon la joogsanna la ayay mar dambe maqashay libaax cidii intay qabowday oo qamandhaco ama jiriiraco lagu jejabiyey bay in cabbaar ah wax dhaqdhaqaaqa iska weysay mar dambe oo libaaxii cidii yareeyey ayay miyirsatay dhankuu kaciyey mooyee dhankii kale ayay isku qaadday muddo saacada beeyan kala goyne orod ugu jeexaysay sayrmada laabmaha qodaxda mudaysa xagashada qoryaha qallalan jalfinta kurtumada iyo dhagxaanta turaanturada iyo kufidda ku dhacaysay waxay ahaayeen kuwa tiro beelay ha yeeshee ayaan iyadu dhibaato u arkaynin waxay baydadkaas irdaha furan ee aan meel la haysan la sabaysaba ayay mar un istaagtay si ay jabaq u dhegaysato dad iyo dugaagba waxba maqli weysay meeshaydii ayay ka miistay waxay orodaba mar dambay joogto inay dhacdo ayay goosatay inay indhaindhaysato geeda dhaadheer oo ay dugaagga ka fuusho maxaa yeelay sheekay ku maqashay in marka bahalaha laga cabsado geeda dhaadheer laga fuulo kol dambe ayay ku soo baxday geed dheer oo istiri allayleh ha dhaafine fuul dusha ayay uga baxday geedkii dhibaatase waxay timid markay lulmooto yaa ku haynaya geedka iyadoo sii lulmoonaysa inay seexatana u dhow baa waxaa soo yeeray cillibaaxi aad mooddo inuu ordayo hurdadii ayaa ka duushay inay dan u ahaydna lagaba yaabee libaaxii wuxuu soo caddaadaba waa soo dhowaaday mar waa aamusayaa mar dambe ayuu haddana ciyayaa isagoo aad mooddo inuu ka sokeeyo meeshuu awal ka ciyey waxay sidaa ahaataba mar dambe ayuu laba soo wareegay goobtii geedka maryam fuushan tahay ku yiil si kedis iyada ku noqotay ayuu mar aanu ka fogayn agteeda af labadii yeeray naxdintay naxday markay soo faniini gaartay ha yeeshee intay laamahay haysatay xajisatay bay isha uun ka eegtay wakhtigu markaa waa goor dambe dayax ayaa soo baxaya oo cir daruur ka maran soo dhex jeexaya dhanka dayaxu ka soo baxayo ayuu libaaxu ka xigaa iyada mar unbay aragtay libaaxii oo inta kobtii madaxa kala soo baxay dhulka sanka la soo raacaya sina aad mooddo inuu u degdegayo waxaa isku dhacay dayaxa nuurkiisii iyo baabushii badnayd ee caddayd taasoo u suuro gelisay maryan in markii ugu horraysay ay ka elsugato libaax aragtidii way sii naxday waxayna ku sigatay in wadnuhu istaago naxdin darteed libaaxii oo daqaf daqaf leh ayaa geedkay fuushanayd la soo wareegay isagu sanka dhulka kama qaadayne oo raadkeeda ayuu ku joogay sidii wax xanaaqay buujeenyaha dhulka ku xoqay libaaxaas ayaa inta sidii wax fadhiisanaya beerka dhulka dhigtay jeenyahana horey u bixiyey wuxuu isku dayey inuu ogaado qofkuu ceyrsanayay meeshuu geedka ka saaran yahay isagoo sidii wax jiifo ah ayuu kor iyo geedkii soo eegay uu soo eegayey maahee haddiiba isha ayuu ku dhuftay maryan oo sidii calal dhammaadee hirigi la hartay meel aad isaga uga fog laan ugu maran maryan iyadoo geesa leh timaheeduna qodaxa yihiin ayay si buuxda dhaqdhaqaaqiisa indhaha ugu haysaa labada gacmood waxay si buuxda ugu haysataa laan ay xabadkana ku haysee agteeda ah iyadoo rakaysatay salkana ku haysa laan laba madax leh meeshay ka kala kacdo
waa hagaag dhegaystayaal intaasina aynu kaga nimaadno qaybtii saddexaad ee sheekada adeegto innagoo qayb afraad oo ka midan ah ku maqli doonno toddobaadka dambe dhegaystayaasha ku xidhan barnaamijkan caweyska washington waxay v o w mar walba soo dhoweynaysaa fikradahooda iyo sheekooyinka ay hayaan ee ay isleeyihiin waa lagu soo qaadan karaa barnaamijka caweyska washington idinkoo noogu soo hagaajinaya imeilka ciwaankiisu yahay somali at v o a news waa tahay dhegaystayaal haatanna waa qaybtii suugaanta murtida iyo maadda waxaa caawa marti noogu ah abwaanka weyn axmed salebaan bidde oo hal abuuray riwaayado tiro badan iyo heeso ka mida kuwa loogu jecel yahay heesaha soomaalida waryaha v o wda ismaaciil xuseen farjar ayaa abwaan axmed salebaan bidde waraysigan kaga qaaday magaalada hargeysa waraysigaasi iyo heesaha ku jira ayaanu dabcan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington hadankuweydiyo dabcan meel weyn bay ugu jirteen riwaayado xilliga hore dee bulshada soomaaliyeed ay ugu jireen oo dhaqankii iyo fariintay siyaasi ahaan lahayd hadday arrimo bulsho ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd caashaqba way gudbin jireen bal iga waran riwaayadaha aad is leedahay waa ugu shacbiyadda badnaayeen kuway baad ka xabsi kartaa riwaayadahan sameeyey horta been lama hadle ee kolley afartan way yihiin haddii aan wax dheerayn laakiin inta aan dhigay ilaa labiiyo soddon bay yihiin ee tiyaatarka ama isteijyada aan ka dhigay ee goobaha fanka laga dhigo ee dadweynaha aanu dhigay oo midna aanay noqonin wax ee hoosu dhaca mid walba heer sare ay noqotay haddaba riwaaduhu een, waa kala jaade dadku wuxuu uba yaqaanaa caashiq iyo qosol iyo wax caynkaasa ma aha waa general general knowledge baa la yidhahaa cilmiga meeldhexaadka ee adduunyada u dhexeeya baa la yidhahaa filmaanta ama riwaadaha marka qof waliba wax badan buu ka helayaa oo riwaadihii hore dee haddii aad daawato ka daawato muraayadda wixii muraayadda lagu qabtay beri ilaa hadda la xiisaynaya ha dadku marna xiisay u qabeen berigii hore haye markii dambena waxay u barteen basi eh, rasmi ah inay wax uga daawadaan ama maad ama murti ama macno kale uga helaan marka labadaa goorba way jireen markii hore anigu aan kacaamay riwaadihii walaala hargeysa dhigi jireen riwaado qaaliya bay ahayd sidii riwaadii kalamaan riwaadii cantariyo cibla riwaadii gabadhii baxsatay Eh, riwaado caynkaasoo iga horreeyey aniga oo xuseen aw faarax iyo ismaaciil aw axmed iyo nimankaas ay samayn jireen Eh, maxay ahaydee ama heesihii yuusuf xajaadan iyo eh, maxamed ismaaciil baasarce eh, barkhadcas iyo ay samayn jireen ama saxardiid iyo cali sugulle oo iyana naga horreeyey arrinkaasi uu samayn jiray riwaado yaab lehoo iminka markaan xusuusto dhaqan ah oo ayay ahaa nadiif ah oo soomaaligooduna waa weyn yahay annaga kayagii aanu ka soo gaadhnay xitaa kasii waa weyn yahay ayuu ahaa annaguna qaybtii labaad baanu haynoo aniga iyo huryo iyo cabdiqays iyo dee rag badanoo caynkaas maxamed aamdaxar iyo haddii bedinkii xasan garay oo markii dambena soo gaadhay iyo waan garta haddaan dhinac kale ku weydiiyo een, fanaaniinta dee dad waaweyn oo fanka ku caan ahayd sida Xa- xaliimo khaliif magool heestii dhabtu jacaylku yaalla heese ay ka mid yihiin baad u dhibtay bal heestaa dad badan baa xiiseeya oo dee iyadoo iminka fanaaniin kalaaba qaada xilligan baan maqlay oo waa lasii kala dambeeyey bal heestaasay ku timi
maya heesta waxay ku timi riwaada waxaa la yidhahaa dad wadaaji qurbo maxaa duulisu keentay haye Eh, dad wadaaji qurbo maxaa duulisu keentay waxay ahayd waa tan marka wadan la tago ee loo shaqo tago ee batrool laga helo dee eh, cid waliba su timaada markaasaan idhi war adigu maxaad aydu yidhi hindistaan adiguna maxaad aydu bagastaan adiguna maxayd afghanistaan adiguna maxayd usarbayjaan adiguna maxayd suudaan adiguna maxaad ahayd south africa adiguna maxayd eh, ma- senegal adiguna maxayd soomaali adiguna maxayd yaman adiguna maxay ahayd, eh, dee wixii waxay noqdeen kala waa jaad dee waana meesha shaqadii waa lagu badan yahay Een, marka qasabada la qorayaa ceelal baa la- la- la- la samaynayaao dariiqyaa la samaynayaao station cusub baa la samaynayaao foorman baan ahaa biyaha ahoo wax ka shaqayn jiray meel debada marka een, dadkaa isu yimi kulankiisa ayaan dabeedna qisadii ka soo qaaday dad wadaaje qurbow maxaa doolisu keentay deegayagan carabta ee betroolku gangimay ee gaal iyo muslin la isu gacansaday Ee, rag soo galay oo galaan darinoo galaan darinoo geblaa jira maan yaa haa guulaha rabiyo gargaar ada- ah walba adiga gargaarka hayee ilaahu gacan sii kuwa go-an go-an waxay ahayn dad aan shaqaynaynoo la odhan jiray Ee, haw dhaqaajin meel laydhaa bay seexdaan oo waxaa lagu sugaa raajiciska shaqada marka la doonayo markaasay qoladanna ilaahayow geygan carabtiya betroolku gangimay ee gaal iyo nacab la isu garabsaday yaa rag soo galay oon galaan darin Yaa, ah, waayo ee, maxay- rag badan baa ku jiray dee Ka- heesihii uga cadcadaa hadda heestan aan kuu soo xuseen riwaayad dambe ku keenay een, dab jacaylku yaalla iyada maxaad ku xulatay dee jacaylku dhabtuu yaallaa yaa wuu ku dhan yahayba waan garta dhinacyada kalgacalkaya doontuu kalgacalkuna dhammuu igaaga yaala dhabtuu jacaylku yaala dhabtuu jacaylku yaalaya sida dhigaha midhahale oo dhibicii daayda galabnimo ku soo dhacay sida dhigaha midhahale oo dhibicii daayda subaxnimo ku soo dhacay heran aan ku dhoweeyo marna aan ku dheehe adiguna xadiran
baadhagiyo quro intu ku dhammeeyaad habloota ka dheerte waxa gala dhammaatiga ifka deemaniyo luul lagu dhaafsan maaye dhabtu jacaylku yalyaa dhabtu jacaylku yalaa
hadeer waxaa jiray maxamed axmed kuluc een, eh, hees uu dee caan ahayd oo wa- eh, sida geed caleenlo ubax guudka qariyo eh, heestaasoo kale qisadii ku timi maxay ahayd iyadu
qisadaas waxayd qiso jacayla bay dee ku timi qof dee la ammaanayey gabardii la ammaanayey ayay ku timi waxna loo sheegayay markaa gabadhu geed ma haddee hay hay farasna ma aha hay laakiin wax waa tusaale waan gartay dadku si qaar ba waxay u qaadanayaan markaad wax tilmaamayso waxaad sheegtay inuad qofkii oo- oo- aad ka dhigayso absolutely dee sida geed caleen iyo maxguudka qariyeen oo gooni laamaha ay midiba geesteed hoobaanis gaadhiyo gunturmir aad leedahay oo soo gandooda oo galab faraqa soo diray ogadan barwaaqo durduraan gulan iyo gacan webi ku yaalla ogu iyo jiilaal midab guurin baato kabadhyahay kalgacal baad goortaan ku eegaba qalbigeyga gelisa waxse aanan garanayn iyo kuna dacaashaqa halkaadi gaadhsiin
gudan barwaaqa durduraan guudhayniyo gacan webi ku yaala oo gudan barwaaqa durduraan guudhayniyo gacan webi ku yaala oongu iyo jiila midab guurin baato ongu iyo jiila midab guurin baato gabadhyahay kalgacal baan goortaan ku eegaba gabadhyahay kalgacal baan goortaan ku eegaba qalbigayga gelisa
waxse aanan garanayn ii gunnaday caashiqe halkaadi gaarsiin heeskaasi gebagaba ayuu ahaa barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee caweyska washington